inta badan marka la gaaro xilli roobaadka waxaa soo bata biyaha wasaqaysan ee jiifa hareeraha wadooyinka kuwaasi oo nadaafad darro ka dhalan karto saameynna ku yeelan karto bulshada haddaba doctor muuse cabdi garas oo ka howlgala isbitaalka kaafi ee degmada doobley ayaa bulshada degmada doobley ugu baaqay ilaalinta nadaafadda guud ee degmada si loo yareeyo caafimaad darrada ka dhalan karto wixii talabixin caafimaad ah ama bulshada ku saabsan ama nawaaxiga deegaanka aan ku noolnahay ku saabsanaado hadda xilliga aan gelayno xilli roobeed magaaladana waxaa weeye godad fara badan bay leedahay biyo fadhi badan bay yeelataa biyaha fara fadhiga badan waxaa ka dhasha inta badan shuban biyood dadka waxaan markaa ku boorinayaa in ay ku dadaalaan nadaafadda meel aanay nadaafad ka jirin caafimaadka ma jiro qofka bini'aadamka ah markuu caafimaad tirsanayo ama uu caafimaad raadinayo awalan waa inuu bay-adda uu ku nool yahay nadaafadeeda u dhowra inteenna inta badan bulshadeenna boqolkiiba toddobaatan waxay u badan tahay in qashinka qofka gurigiisa uu ka soo saaro jidadkana la dhigo waxaad moodaa dadka inay wax xilla ah ayna ka saarneen nadaafadda jidka ama bannaanka gurigiisa wixii ku saabsanba in wax xil ayna ka saarneen taasna diiniyanna kuma fiicno deegaan ahaan iyo ilqabadka dhulka aad ku noosha ahayna kuma fiicno caafimaad ahaanna waxay keenaysaa waxyaabaha aad jidka ku tuurayso dhammaan way isbedelayaan sidii bacahan ama weelashan caagadaha ee wax laga cabo ee bannaanada lagu tuurayo markay qoraxdu ku dhacdo waxyaaba kiimikadii ku jirta way isbedelaysaa bakteriya fara badan baa ka dhalanaysa xanuunno fara badan oo lagu rafaadsan yahay baa ka dhasho dadka marka waxaan u sheegayaa walaalayaalow haddii ay rabtaan in caafimaadkiina boqol kiiba boqol uu taam noqdo dadka horumaree lidiin sheegayo bay-addooday kontarooleen magaaladeena waad ogsoontihiin dad fara badan oo barakacyaal baa hareeraha ka degan inta badan musquulo ma isticmaalaan musquulaha way ku yaryihiin ama waxaad arkaysaa toban qoys oo hal musquul wada wadaagayo waxay u baahan yihin dadka ayaga in mar walba wacyigelin lala daba socdo balse waxaa ka sii daran dadkii magaaladaba deganaa oo innaba wax danqasho ah ayna ka dareemayn wasaqda hortooda taago gododka laba habeen markay biyaha ku baryaan magaaladeena waad wada ogsoontihiin suudhawda way isbedelaan baabuurta baray marayso iyo dadkaa faraha badana jiirayo biyaha laba cisho hadday yaallaan way isbedelayaan qarmuun bay noqonayaan ood agjoogi karin balse waxaad arkaysaa dad hareeraha ka fadhiya oo ku ganacsanayo caafimaad ahaan bayna u rooneen ilqabad ahaan bayna u rooneen waxaan markaa kula talinaya dadka deegaanka degan walaalayaalow annagay danteenna tahay caafimaadka ha lagu dadaalo nadaafaddu waa asalka nolosha